بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحنقول حجني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كبقول يا أفر وحانا كوش رحينا بابك سيدي اللواتناد باب ما جاء في النجوم waxaa ku soo arooray xidigaha oo xidigaysiga xidigaha laga faaliyo ayuu u jeedaa shiikhu waxaa ku soo arooray ayuu ka hadlayaa marka shiikhu waxa uu deliishaday baabkan ee, ee, aathaar iyo xadiid ayuu deliishaday marka casharkan hore insha allahu tabaaraka watacaala aathaarta atarka qataata iyo ayaynu ku sharaxaynaa iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen iyo tacriifta baabkan waxay culummadu ka yidhaahdeen atarka eh, asharka dambena waxaan ku sharaxaynaa xadiidka iyo masaa-isha insha allah awalan marka ugu horeysa waxa aynu tacriifinaynaa maxaa loo jeedaa nujuumka waxaa loo jeedaa nujuumka waa cilmi nujuum cilmiga laga baranaya xidigaha ayaa loo jeedaa cilmiga culummadu waxay yidhaahdeen laba u qaybsamaa sida sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala qowlulmufiidka uu ku taxqiiqiyo waxa uu yidhi cilmu nujuum yanqasimu ilaa qismayn laba u qaybsamaa wa alawal kan hore waxa weeye alqismu alawal waa cilmu ta- ta- eh, waxa weeye cilmu ta'thiir wathani waa cilmu tasyiir labadaa ayay u qaybsamaan xidigaha cilmiga laga barto cilmu ta'thiir waa kan hore kaa marka cilmu ta'thiirkaabaa wuxuu usii qaybsamayaa saddex qaybood thalaatata aqsaam cilmu tasyiirkana waa u imaan doonaa marka cilmu tas- ta'thiir ayaa wuxuu u qaybsamayaa buu yidhi ilaa talaatata aqsaam saddex alawal kan hore waxa weeye an yactaqida an yactaqida alinsaanu qofkii inuu ictiqaado oo xidigaha ka ictiqaado annahaa mu'athiratun faacila inay iyadu wax ta'thiirinayso oo iyadu ay faacilo tahay ay khaaliqa ay wax abuurayso oo xidig hebel baa geerida keenaya oo roobka keenaya oo abaarta keenaya oo saa iyo saa samaynaya s- oon mashii'adii ilaahay iyo iraadadii ilaahayba ka madax bannaan ayay u ictiqaadsanaayeen waa caqiidadii majuusta iyo oo ay laba khaaliq sugayeenoo khaaliqu shari wa khaaliqu alkhayr khaaliqu nuur wa khaaliqu dulma caqiidadaa marka baadilka ah waa kufru mukhrij eh, mukhrijun can ilmilla waxaana ictiqaadsanaa majuustii iyo mushrikiintii iyo baa ictiqaadsanaa ee qof muslimoo a shahaadanaya ma ictiqaado athaani qeybta labaad waxa weeye waa midaan midda dad badan oo muslimiin sheeganaya ay ku dhacaan waxa weeye waa inuu ka yeelo an yajcalahaa sababan sabab buu ka yeelayaa sababkaasoo yastadilu bihaa waxa weeye u di- u istidlaashanayo bicilmi algheyb inuu cilmi gheyb ka og yahay oo wuxuu u istidlaashanayaa iddicaaa cilmi algheyb cilmi gheyb baan ka ogaanayaa buu leeyahy waa midda baabka loo baabeeyey macnaha xidiguhu eegayaa waa ka faalinaya wuxuu leeyahay xidig hebel baa saa sheegay abaar baa dhacaysa maanta xidig hebel baa saa yiri sanadka waa barwaaqo hibil hebel baa halkaa tegey waxaasuu ka faaliyaa waa nooc min asixira wey oo faal munajim baa la yidhaahdaa waa ninka xidigaha ka faashada kaas ayaa loo jeedaa kaa marka wuxuu soo gelayaa xadiidkii hore oo man iqtabasa xadiidka cabdullahi bni cabaas man iqtabasa shucbata min annujuum faqad iqtabasa shucbata min asixir zaada maa zaad xadiidkii hore aynu usoo marnay oo saxiixa cabdullahi bni cabaas uu nebigu yidhi qofka barta oo cilmi ka barta xidigaha wuxuu baranayaa waa qeyb sixira intuu kords- korodsadaba wuxuu korodsadaba wuxuu korodsaday haddana sixir idan marka taasna waxa weeye cilmi qeyb in laga ogaado xidigaha iyaduna waa shirku akbar inuu yidhaahdo qofku cilmi qeyb baan ka ogaanayaa leanno ilaahay waxa uu yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah ilaahay mooye cid kaloo cilmi qeybka og ma jirto idan marka qofkii cilmi qeyb ka sheegta xidigaha oo cilmi qeyb baan ka ogaanaya yidhaahda waxa uu ku dhacay shirku akbar waa khatar dad badan baana sidaa ugu shaqaysta alqismu athaalith midka saddexaad waxa weeye oo cilmu ta- ee- ee ta'thiirka ka mid ah waxa weeye inay yidhaahdaan an yajcalaha sababan sabab buu ka yeelayaa laakiin laa yactaqidu ma ictiqaadsana inay iyadu wax taathiirinayso cilmi qeybna kama ictiqaadsana laakiin wuxuu leeyahay xidig hebel markuu halkaas yimaado ayaa roob ku yimaadaa xidig hebel markuu halkaa marana abaar weeye oo wuxuu leeyahay todobkiiba halkaa marayoo waxa weye xidigii todobka halkaa marayoo khalaas sanadka roob ma jiro waxaasuu marka wuxuu leeyahay waa asbaab oo waxa weye xilliyadaas ayay sabab u tahay taana shiikhu wuxuu yidhi waa shirku asqar bay noqonaysaa waa min alkabaa'ir waa muxaram wax bannaanna ma aha roobka ilaahay baa keena abaartana allah baa keena wax ta'thiiro ay ku leeyihiinna ma jirto xidigahoo dhan qowlka qataatana waa arki doona amaa alqismu athaani oo ah cilmu attasyiir waxa weeye cilmiga tasyiirku waxa weeye macnaha xidiguhu say u socdaan iyo qaabka iyo jihooyinka iyo waxa weeye maaragtay zamanka lagu xisaabsanayo taa iyadu wax dhibaataa male oo hadda xidigaha markii ji- jihooyinka la soconayo doonyaha iyo diyaaradaha iyo waxaasoo dhan jihooyinka waxaa laga keenay waa xidigaha xidig hebel halkaasu kaa jira soomaalidu hadda way yaqaaneen xidiga waxa weye qiblada meel kasta uu jooga xidigaa qibladu eeganaya halkaasay qibladii kaa jirtaa xidigaasay u tukadaa waa la yaqaanaa waa xidiga la yiri kacbada dusheeda ayuu ku beegan yahay idan marka taasoo kale cilmu tasyiir baa la yidhahdaa qaabkay u socdaan waa cilmi falaga waxa ay u yaqaaniin taas wax dhibaataa male haddii mar xisaab iyo laga baranayo waynu arki doonaa ee marka baabka waxa loo guntay oo aan la ogolayn waa munajimka kuwa la yidhaahdo oo saxarada ah oo faalinaya oo le xidigahaanu cilmi qeyb ka ogaanaynaa kuwaasi baadil weeye warkoodu Mm. qaala sheikh wuxuu yihi raximah allahu tacaala wa fi saxiixi albukhaariyi imaam albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu ku keenay fi saxiixi isagoo mucallaqa ma aha maaragtay eh, eh, sanad sanad maaha musnad maaha waa mucallaq laakin bisiiqat ljazm waxa uu yidhi qaala qataata qataata ayaa waxa uu yidhi khalaqa allahu hadihi الnujuum lihalaث allah subxaanah wa tacaala wuxuu u abuuray xidigahan lihalaث ay saddex arrimood ayaa laynoo sheegay oo qur-aanka laynoogu sheegay in xidigahan loo abuuray ha aayadahana uu ku tilmaami doonaa baan ku tilmaami doonaa waxa uu yidhi faman ta'awala qofkii faman ta'awalahaa kayra daalika wixii aan ahayn saddexdaa qofkii ku fasira oo cilmi kale ka sheega faqad akhdaa waa waa khaldamay kaas akhdaa waa khaldamay oo khadaa buu ku dhacay wa adaaca nasiibahu ajarkiisa iyo xasanaadkiisa aakhirana waa iska halleeye waa dayacay wa takallafa wuxuuna isku kalifay ama nusqooyinka qaarkood oo kallafa ay nafsahu naftiisa wuxuu ku kalifay maa laa cilma lahu bihi wuxuuna cilmi u lahayn intaha kalaamu aharkan imaamu albukhaari fi saxiixii fi kitaabi bid lkhalqi buu ku warinayaa isagoo qataate ka wariyay mucallaq ah waxaana wasalinaya oo waxa weeye eh, mawsuul ku wariyey waa saxiix atharku cabdirazaaq iyo cabdi ibnu xumayd iyo ibnu jariir iyo sida xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala uu ku tilmaamaya fatxulbaariga marka waa athar saxiixa weliba dhammaystirna wuu lahaa markay saas u wariyeen oo ku wariyeen eh, eh, atharka saa loo wariyey isagoo dheer buu ahaa atharku wuu dheeraa oo waxaa ka dambeysay wa ina naasan waxa weeye jahalatan eh, min asharci bisharci jahalatan bisharci dad jahli kaga sugan sharciga ayaa qad axdathuu waxay soo dariyeen buu yidhi oo la yimaadeen waxa weeye eh, xidigahan kala yimaadeen kihaanatan qad axdathuu fi nujuumi kihaanatan inay ka faaliyaan bay keeneen arrinkaasay la yimaadeen ha kabacdi uu sii tilmaamo wuxuu yidhi waxa weeye xidig ma jiro ilaa hadduu jiro lacamri ma min najmin ilaa yuuladu xidig hadduu jiroo soo baxaba wakhtigiisa waxa weeye yuuladu alaxmaru waalabyadu waalaswadu waalqasiiru waadawiilu waalxasanu waalqabiixu wuxuu yidhi haddii xidigba dhashaba oo xidigaas samankiisii la gaaro dee intaa dad baa dhalanaya mid xun baa dhalanaya oo mid fiican baa dhalanaya oo mid madow baa dhalanaya mid cad baa dhalanaya ma xidigaa keenay marka waa maya wuxuu yidhi markaa kabacdi uu ku soo khatimay xidigahan iyo xayawaanka dawaabta iyo shimbiraha iyo wax ay ta'hiira oo ku leeyihiin ma jiro waxaan adduunka ka socda waa tasarufka ilaahay iyo tadbiirka ilaahay waa marka saasuu u radiyey ee qataata التابعي الجليل وقتاتة ابن دعامة السدوسي مفسر أه ووحوي رقا قرآن كاد مفسري كاملة إذا مركا أي نفيرنا بالأثر كيس وحوي خلق الله وحو إلهي وأبوري هذه النجوم أي سيدة الله إنو شيقيوي لثلاث صدح الريموت محيين صدح داس إساقا مركا صدح ديبا إنو ترنيه wuxuu yidhi ziinatan lisamaai lisamaai dunya waa ziinatan muxuu ka daliishanayaa aayaddii walaqad zayanna asamaa addunya bimasaabiixa walaqad xaqiiqee zayannaa waanu qurxinay haa zayanna asamaa addunyaa samadii soka waxaanu ku qurxinay bimasaabiixa nal nalalkaa ifaya xidigaha ifaya waa qurux wey waa lagu qurxiyey wa- waa midda koowaad oo uu leeyahay khalaqa allaahu hadihi nujuum lithalaat waa midda koowaad waa ziinatan lisamaa samada ayay qurux u tahay sida nalka guryaha iyo loogu qurxiyo oo qurux weeye marka habeenkii markii dayxu uuna joogin oo daruuri jirin samada markaa eegti meel bannaan qurux weeye waa wada ifaysaa waa qurux marka waa ziinatan lisamaa ilahi baa noo sheegay bimasaabiixa iftiinka iyo xidigaha waa wajacalnaaha rujuuman lishayaadiin xidigihii waxaanu kaloo ka yeelnay rujuuman gantaallo lishayaadiina shayaadiinta lagu gemayo haa waxa weeye waa yagii yiri jinnigu fi siratu ljinni innaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada shihaabka weeye waxa lagu soo gemayo xidigii maaha dambaaburo xidiga ka soo go'aysa weeye oo lagu gubayo waa inagii soo marnay ha midda saddexaad wuxuu yidhi waa calaamaad yuhtadaa biha waa calaamado lagu hanuuno wuxuu ishaarayaa aayaddii wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum wa anhaaran wa subulan lacalakum tahtaduun wa calaamaad wa binnajmi hum yahtaduun halkaasuu ishaaraya wa calaamaad wabinajmi hum yahtaduun dhulkoo dhan calaamadaha ilahay inoogu sameeyey kabacdina waxaa leeyahy wabinajmi hum yahtaduun ha xidigihiina way ku hanuunaanoo way ku socdaanoo qiblada iyo meeshuu kaa jira iyo jiha laga dhigtaa waa lagu- jiheeye waa waa lagu socdaa idan marka wuxuu yidhi qataata faman ta'awalahaa kayra haadi saddexdaa waxaan ahayn qofkii sheega oo ka sheega xidigaha faqad akhdaa waa khaldamay kaas ha waa gefey waayo wuxuusan cilmi u lahayn buu la yimid cilmi qeyb buu ka warramay ilaahay intuu inoo sheegay waa inaan ku sugnaanaa wax kale oo aynu ka ognahay ma jirto ha wa adaaca nasiibahu waana dayacay nasiibkiisii aakhira ay macnaha hadduu cilmi qeyb galay oo cilmi qeyb ka hadlay hadda khatar buu ku jira inuu ama ku gaaloobo ama shirki uu ku dhaco markaa camalkiisii burburo lain asharagta layaxmadana camalka inuu ku dhaco ayuu khatar u yahy ha waa khatar marka watakalafa wuxuuna isku kalifay maa laa cilma lahu bi wuxuuna cilmi u lahayn aathaar badan baana saxaabada iyo selafkii kaga sugnaad oo saxaabadii yidhaahdeen nuhiina cani takaluf waana la ka nahiyey inaanu takaluf iyo la nimaadno shido idan marka khulaasatu lqowl waxa weeye waa in lagu ta'amulo oo loo fiirsado waxa weeye saddexdaa waxyaalood oo la inooga sheegay xidigaha wax kale oo aynu ka ognahay ma jiraan wixii kale oo laga sheego ama laga faaliyo waxaa lagu dhacayaa markaa iddicaau cilmi lgeyb iyo shirki iyo baa lagu dhacayaa wax bannaana maaha qofkuna waa ku halaagsamaya marka taasi daliil wuxuu yahay inaynan bannaanayn cilmu ta'thiir in laga aamino saddexdiisii noocba ma bannaana saasuuna u radiyey waxa weeye qataadata bn ducaamat asaduusi attaabiciyu aljaliil qaala waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala markuu intaa ka soo hadlay ayuu waxa uu yidhi wa kariha qataata waa qataata hadda aynu soo marnay qataata bnu ducaamat asaduusi oo mufasira waxa uu yidhi wa kariha qataata waxa uu karaasaday manaasil alqamar tani waa mas'alo kale macnaha cilmu ta'hiirkii inuuna bannaanayn markuu sheikhu caddeeyey ayuu wuxuu u soo gudbay cilmu tasyiirkii waa qeybtii labaad marka tan waxaa la yidhahda cilmu tasyiir marka atharkaa hore wuxuu u deliishaday cilmu ta'hiirku inuuna bannaanayn haddaba marka cilmu tasyiirkii labaad waxa weeye macnihiisu zamanka in lagu lagu garto oo siddeed iyo labaatanka hameyn oo uu soo dayaxu muuqdo hameynba meel buu degaa hameen walbana xidigo la yaqaan baa u dhow oo ay ku calaamadiyaan marka taariikhda waa lagu gartaa bishu markay dhammaanaysa waa lagu gartaa zamanka iyo taariikhda iyo guga marka la gaadhay iyo dayrta iyo xagaaga iyo waa lagu gartaa ha idan marka cilmu cilmigaa laftigiisa ayaa selafka isku khilaafeenoo laba qowl ayaa ku jirta ma la baran karaa mise lama baran karo waxa uu yidhi wakaraha qataata waa karaasaday waxa weeye in la barto tacaluma manaasil alqamar in la bartaba waaba nacayba karaahiyadana culummadu waxay yidhahdeen cinda salaf waa litaxriim mar haddii la yidhahda selafkii waxa waa karaasadeen waa taxriim weye waayo qur-aanka iyo sunnaha haddii la waxa waa karaahiya waa litaxriim ha kullu dalika kaana sayihu cinda rabbika makruuha markii laga soo sheekeeyey fii suurati israa waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaah arrimo badan oo xaaraama oo min alkabaa'ira oo shirkiya ayaa allah waxa uu yidhi kullu dalika kaana sayihu cinda rabbika makruuha ay muxaraman idan marka karaahiya karaahiyadu waxa weye cinda salaf taxriim bay qaala waxau yidhi walam yurakhis ma una ruqsaynin ibnu cuyayna waa sufyaan ibnu cuyayna weeye muxadidka ahaa macruufka ahaa isna ma ogolaaninoo waa diiday idan labadaa imaamba waa diideen tacaluma manaasil alqamar waa diideen qaala waxau yidhi shiikhu rawaahu waxaa wariyey buu yidhi xarbi ayaa wariyey waa xarbi ibnu ismaaciil alkirmani waa min asxaabi axmed masaa'il buu leeyahay imaam axmed uu ka wariyey oo la daabacay sida sheekh cuthaymeyn tilmaamay ayuu leeyahay marka waa macruuf waa min asxaabi axmed qaala wuxuu yidhi shiikhu wa qaala axmed laa ba'sa bihi imaamu axmed waxa uu ku tegay isagu in manaasil alqamarka la bartaa laa ba'sa bihi oo loo barto macnaha taariikhda iyo zamanka iyo in lagula socdo wax dhibaataa ma leh sidoo kale saa waxaa yidhi isxaaq ibni raawe waa imaam macruufa isagana isxaaq ibni raawe oo waxa weeye waktigii imaam axmed iyo ayuu isna ahaa waa macruuf idan marka halkaa waxaa inooga soo baxday cilmu tasyiirkii oo waxa weeye cilmigan ah xidiguhu see u socdaan see isugu beegan yihiin jihada iyo falaga iyo jihooyinka see loogu soconayaa ee dayaxa manaasil qamarkiisa labadaa qowl baa ku jira wuxuu sheekh cuthaymiin rajaxay inay bannaan tahay haddii aan cilmi qeyb iyo waxba laga sheeganaynin ee mujarad ay tahay in wakhtiga iyo zamanka lagu garto oo sidaa looga faa'iidaysto way bannaan tahay wax dhibaato ana ma leh dad badan oo xataa soomaaliduna way isticmaalaan oo waxay ku leeyihiin zamankay ku tiriyaan marka gugu soo gelaya iyo intaasoo magac bay u yaqaaniin oo dayixu markuu halkaa joogo oo xidig hebel buu u dhow yahay wakhtigii dayrtaa gashay wakhtigii gugaa galay xagaagii baa la galay diraac baa bilaabatay waxaasay dhahaan marka taasoo kale haddaan la ictiqaadin inay iyagu roob keenayaan ama abaar keenayaan wax dhibaataa ma leh waa cilmi xisaabta iyo taariikhda iyo lagu barta weeye wax dhibaataa taa ma leh calaa kulli xaal khulaasatu lqowl waxay nooga soo baxday meesha xidigaha in la bartaa marna waa cilmu ta'thiiro in iyaga asbaab loo tiiriyo oo la yidhaahdo waxbay qaban karaan iyo waxbay la baasaysto ama tafaa'ul laga qaato oo la yidhahdo waxbay keenayaan cilmigaasi waa wax bannaan ma aha wuxuuna noqonayaa shirki ama manaasilulqamar iyo taariikh ahaan iyo sida uu ku socdo in loo barto taasi wax dhibaataa ma leh sidaa aimadu ay qaarkood ku tageen marka insha allah xadiidka iyo masaa-ishana casharka dambaan ka dhigaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin